nabadoon nuur maxamed geedi oo ka mid ah odayaasha dhaqanka magaalada jowhar ayaa sheegay inay qabtaan kulamo looga hadlayo cadaalad siinta bulshada midaasi oo ay wada dhan yihiin dhammaan qeybaha dadweynaha ee uu matalo isagoo sheegay in ay sameeyaan wadaxaajood ama gar oo ay u kala qaadayaan laba qabiil ama laba ay colaad dhex martay ka hor inta aan la aadin dhanka sharciga ee maxkamada dowladda
muhiimad gaaray ay noo leedahay sababtu maxaa waaye annaga bacdamaa aan nabadoonna aan nahay ummad mataqaanaa na dooratay oo mas-uul naga dhigatayna aan u cadaalad falayno ninkuna markuu nabadoon noqdo qabiilkiisa keliya nabadoonuma aha ummadda soomaaliyeed oo dhan uu dhexdhexaadiy soo u yahay muxuu ahay nabadoon u yahay marka meelaha cadaaladda laysugu imaanaa nabadoonnadaaba ka bilaabataa garaan galnaa laba qof ha noqoto laba qabiil ha noqoto ilaahay dartiisii gar cadaaladay kaa rabaan marka sidaas darteed cadaaladda waa soo dhowaynaynaa maalinta cadaaladda sababtoo annagayba naga bilaabataa maalin walbana annagaa faraha kula jirno wixii naga bato oo dawladda xaggeeda aadamaahine waxa kaleeto aan dhaqayna maalin walba ciiddaasay ka badan yihiin hadday laba qofood tahay hadday laba qoys tahay iyo hadday laba qabiil tahay intaba waa ballaaro kartaa dhinaca kale nabadoon nuur ayaa hoosta ka xariiqay in ay qabtaan tababaro bulshada looga wacyigelinayo in la ilaaliyo cadaaladda
si fiican alla kacabsigaan ku baraarujinnaa annaka kolley wacyigelinta inay qofka ilaahay ka baqaad tidhaahdo waxaadna adugu lahayn ha damcun wixii aad leedahayna xaq ahaan waa laguu doona ayagoo markhaati lehoo daacadnimo ah sidaasaan dadka ku baraarujinnaa inkastoo dadka hadda jiro yacni dhibkiisu iska badan yahay oo qaar yacnii oo uu doonayaba mataqaanaa sidau rabay in loo yeelo laakiin haddana sidau rabay qofka looma yeeli karo annaga sakiin afkeedaan ku soconnaa haddaan nabadoonnaha sakiin afkeed maxaan ka wadaa khataraan ku jirnaa sababtoo eh haddii adigoo og aad dhinac u weecato ee halisaad adduunyaha qara ku jirtaa haddii aad moog tahay waaba ilaahba waxaad moog tahay ilaaha ku daalacanaha waaba moogtaaba ama gartaad aqligaada yaa sida noqday laakiin wixii aad og tahay inaad u cadaalad fasho ayaan mataqaanaa ku dadaalnaa taasaana ilaahay ka baryana inuu ilaahay nagu nabadgeliyo dadkana saasaan ku wacyigelinaa intii naga mataqaanaa naga war amar qaadanayso oo aan wax u sheegi karno waan u sheegnaa waana wacyigelinaa wax badanay qaataan arrimo badan oo aan galnay oo dadkii aan galnay ku qanceen oy qaateen aan aragnay ama xoolaha loo kala qaado xoolaha isku haystaano ama haddii alla ku yimaad dhul ha isku haystaano ama haddii alla kuu roon yahay dhaawac iyo dhimasho dhacday ha isku haystaano wax badanoon galnay oo sidaan u galnay ilaahay nugu garab galay oo dhammaaday oy qaateenaa jiro wixii hadda nugu qanci waayo oo dadkii waxba isaga dhex jiro waa og tahay ninkii nugu qanci waayana wuxuu aadaa maxkamadaha maamulka meesha ka jiro ayuu tegayaa laakiin inta badan annaga markaan ay naga oggolaadaan oon qancinno si ilaahay dartiisa oo aan isleenahay diinta islaamka markii la fiirin wax idiga soo gaari maayaan qofkaana waxuma adan dhimin annaga aan isleenahay aan ku dhammaynaa weliba marka hore qofka waa la khayaar gelinaa arrintaada ma geli karaa ayaa la yidhaha aniga arrintayda nabadoon hebel ma geli karaa hadduu yidhaha bannaankaan ka joogsanaynaa sababtoo a kalsooni aan jiraynaa dhow saas awgeed warhaye waxaan kuu soo qaada ma qabta arrintaada ma gala ahaa qofka kale haddana warhaye hadday laba qabiil tahay sidoo kale dhinacba mar walaayada ka soo qaado walaayo waxaa la yidhaha macnaha afti war hayo arrintaada ma gelaa waa geli kartaa markuu ku yidhaah waxaad soo goyso inuu qaato waaye adigana waxaasad soo goynayso inaad iska ilaalisa waaye si kastaba ahaatee odayaasha dhaqanka ayaa astaan u ah nabadda iyo dib heshiisiinta bulshada ka hor inta la gaarin maxkamadda dowladda